وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ۖ ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل كل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً
imtixaama agoomaha markay gaaraan guur haddaad ku aragtaan waxgaradnimo siiya maalkooda hana u isticmaalina si xadgudub ah iyo ka degdegid intayna weynaan qofkii hodan ah ha ka dhowrsada dhammaantii qofkiisa faqiir ah waxa ka cuno si la garwaaqsan karo markaad u dhiibaysaanna maalkooda u yeela markhaati iyagoo jooga allana ku filan inuu ahaado xisaabiye